Waqooyiga Galbeed ee Suuriya oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhowaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibbano kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhadda Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha drooniska ah ee Waqooyiga Galbeed ee Suuriya. Abu Amiin waa naanaysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sanadkii la soo dhaafay hawada geliyeen boqolaal diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
ciidamada ruushka waxa ay suuriya u soo wareejiyeen khibradooda yukrein ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismiidaaminta diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada ruushka iyo ciidamada nidaamka suuriya ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bennett oo ah khabiir ku tiknoolajiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka kana tirsan xarunta falanqaynta ciidamada badda ee Mareykanka.
They're not that difficult to put together. They're not that difficult to purchase. It takes just several weeks to learn how to fly those.
ma ahan wax adag in la isu keeno diyaaradahaasi mana ahan wax adag in la iibsado waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in la barto sida loo duuliyo waxaa sidoo kaleeto jirta waaya aragnimo sannado badan ah oo ay urursadeen ciidamada ruushka ee ku sugan yukrein oo ku saabsan sida loo isticmaalo diyaaradahaasi taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah sida laga soo xigtay kooxda samafalka suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay sida uu tilmaamayo maxamed aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee suuriya
khatarta diyaaradaha ismiidaaminta waa mid jirta taasi oo dib u dhigta kooxaheenna inay deg deg ay uga jawaabaan qaraxyada maadaama ay had iyo jeer ay jiraan diyaarado sahmin ah oo raacaya diyaaradaha ismiidaaminta had iyo jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah diyaarado badan oo ismiidaamin ah taasi waa wax taasi waa wax nagu ridaya taasina waa waxaan lagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmaynayno dadka beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameysaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn falanqeeyayaashu waxa ay leeyihiin dowladda suuriya waxa isku dayeysaa in ay wiiqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira cabdullah al sabtuuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda mara min maraat nafajt can beyti
maalin uu daroon ismiidaamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga iyadoo aroornimadii hore ay ahayd carruurtaydu way hurdayeen oo si argagax leh ayna u soo tooseen waxaana qarxay gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga haddii weerarada diyaaradaha ay sii socdaan waxay si weyn u saamayn doonaan wax soo saarka beeraha maadaama aan u baahannahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka laakiin wax walba way istaagi doonaan mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan jabhadaha ka dagaalamaya suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin iyada oo dowladda suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambeysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira